wasiiradii hore ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwo nasro aweys ayaa deeq maacabino kala duwan ah gaarsiisay xabsiga magaalada baydhabo deeqdan wasiiraddu ay wareejisay oo ka koobnayd noocyo kala duwan ee raashiinka ayaa waxaa la jiray joodarayaal oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha ay qabaan dadka ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa na soo booqday wasiir nasre marka daaq yaraan iyo badnaanba male marka daaq bay noo keentay xabsiga dhexe degmada baydhabo annoo ah taliyaha xabsiga degmada baydhabo iyo taliyahayga qeybta saddexda gobol taliya dhiiga aan isla jirno marka insha allah waan kaaga maxad elinaynaa wasiir waan kaaga maxad elinaynaa wax allaala waxaad noo keentay hadda insha allah waa mahadsantahay allah kaa abaalmari annaga de maxabiis baan haynaa maxabiis wax kasta waa iskaga baahan yihiin waa marka wax kastoo adiga oo tabarruc ah aada noo keentay nooga soo deeqdina waan kaaga maxad elinaynaa wasiir waa mahadsan tahay baan
waxaan jeclaystay wixii yaroo aan haayo in maanta raashiinkan dhooradayaashaan bariiskan iyo baastadan iyo burkan iyo saliidan iyo caanahan aan idin soo gaarsiiyey si ay maalmo yar un wax weyn ma ahan kaalmo idinkugu noqoto runtii bilow yarna ay u noqoto dad badan aan rajaynayo in ay runtii indhaha ku haayaan xabsiga oo runtii wax badan dayactir badan u baahan howlo badan u baahan aan rajaynayo sannadan labada kun shan iyo labaatanka ee cururtay inaad runtii wax badan laga bedelo hadduu alla idmo idinkana waa ku mahadsantihiin saad u garab istaagteen allah idin barakeeyo garabkaygaa noqoteen dadka maanta oo securitigayga ah waa idinka oo garab ii gaashaan ii noqday waan idinkaga mahad celinayaa runtii idinma ilaawi doono koonfur galbeedna waan u dhashay waana soo laaban doonaa biidin illaahi baari si kastaba xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ku xiran dad aad u fara badan kuwaasi oo loo soo xiray dembiyo kala duwan